الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على ملك يوم الدين بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ee giddigiin marka hore naftayda iyo naftiinna waxaan ku waaninayaa ilaahay inaynu ka baqanno marka labaad guddida iyo ee asbahan saxaafadda iyo xogayaha ee nabadgelyada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ee shirkan waxaan u qabnay jaraa'id waayahan dambe ee waxaa soo korodhay gobollada ama ma- ama dhulkaba yacnii dilal ama dhacyo yaryar dhacdooyin aan odhan karro waa wax foolxumaha ama aan dalku lahaan jirin moobil la dhacayo kufsi ee, maxay ahayto dilal yaryar oo iska nacasnimo ah oo yacni ama aanooyin ama waxaa ka socda markaa waxaanu goosannay inaannu wacyigelinno la hadallo dadka ummadda Ee, marka hore waxaanu leenahay nabadgelyadu nin walba waa u dan wuxuu musha u danaa ilmaana u dana nin walba nin madaxweyne ah nin ka hooseeya nin shacaba nin kasta nabadgelyadu cid walba waa u dan cid un gaara uma dan aha marka waxaanu leenahay war nabadgelyada markii hore dadku aad iyo aad bay nabadgelyada intii hore u ilaalin jireen hadda waxaad moodaa inaan dadkii shacbiga ah ama dadkii nabadgelyadii malaawuu ilaawo dhibaatadii wuxuu yidhi eh, umul baa ilowda wixii soo maray malaa wixii dadku soo maray ama dhibaatooyinku soo maray wuu ilaawey marka waxa weeye waxaanu leenahay waar nabadgelyada ha siday ahaan jirtay ama dadku ugu damqanayey ama loo ilaashanayey ha loo ilaashado waxaanu kaloo idiin soo sheegaynaa inammada dhallinyarada waalidku ha ilaashadaan intay sii daayaan uu yidhahdo masaajidkaan jegayaa uu dadka dhaco ama moomilada dhaco ayuu hodhow wuxuu odhanayaa masaajidku wallaahi ka soo baxay meeluu ku maqnaana ma ogeyn waxaa weeye in qofku hadduu ilaashan waayo ilmihiisa ha dhowto inuu ka daba tago maaha waa in lala shaqeeyaa biliiska waa in lala shaqeeyaa biliiska cid waliba waa inay la shaqaysaa haddii adiga aad inankaagu uu wax dhaco ama moobillada dhaco ama dadka dhaco adna inantaadaa la dhacaya adna taadaa laga dhacaya waxaan kaloo leenahay maxkamadaha waa inay bileyska la shaqeeyaan oo wixii ay soo qabtaan kala hufaan isla markiiba caddeeyaan ciddii dembile oo ay la shaqeeyaan biliiska biley wuxuu yidhi "Ha- inkastoo nin geesiya raggu geedeedegiya haddaan garabka lala qaban guri oodi maayo war bilayska quri nabadgelyada inooma ilaalin karo waxaa ilaalin kara dadkoo gacanta isqabsada shacabkaa ilaalin kara maxkamadoo la shaqeeyaa ilaalin kara waxaa la ilaalin karaa degaanku ha la shaqeeyaan iyana biliiska degaanka ha la shaqeeyaan dhaqaale ha ku kaalmeeyaan gacan ha ku kaalmeeyaan go- degmooyinku ha ha la ha la shaqeeyaan bilayska ha lala shaqeeyo bilayskuna dadaal dheeraada oo de- bilaysku waxaa jiri jiray safadirays baa jiri jiray dharcad baa jiri jirtay ninka wax dhimo ogaan jirtay reerka inankiisu xun yahay ogaan jirtay habeenkii soo jeedi jirtay bilayskuna ha sameeyaan ee, ha sameeyaan maxay ahayto bilayskuna ha sameeyaan ee, dabagal ha sameeyaan ha ogaadaan ninka dembiga leh yaanan la xidhin oo ha la ilaaliyo ninka aan dembi lahayn iyana intaasaannu leenahay waxaannu kaloo idiin soo cuneyna waar dilalka yaryar iyo aanooyinka yaryar iyo dhulka laysku qabqabsanayo ama wax laga qodaayo ama beeraha ah ama degaamada ah oo waayadan dambe ee la leeyahay halkan baan degaya iyo degi maysid iyagana waxaannu idinka ka wacyigelinaynaa ummadda war waxa ha layska dhaafo war waxa ha layska daayo war nabadgelyada ha la ilaashado war nabadgelyadu waa qaali war waa waxa lagu hurdo waa waxa wax lagu baranayo waa waxa lagu seexanayo waa waxa lagu xaragoonayo waa waxa lagu tukanayo waa waxa wax walba ka qaali ah nabadgelyada ha la ilaaliyo annagu shirka jaraa'id inaanu dadka wacyigelinno u sheegno nabadgelyada inay ilaashadaan ayaanu u qabannay allaahuma ballaqtu anigu intaasaan kaga baxayaa ragga kalena waxay ku danayeen ha ku dareen wasalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أن وحيرتي gudida nabadgelyada saxaafadda wixii odayaale inoo yimiba marka hore waanu salaamaynaa salaanta islaamkaanu ku salaamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaadka sidaa mudanu idiin sheegay haddii aad tihiin qolada saxaafadda inagu maanta ujeeddadayadu waxa weeye inaanu wacyigelinno dadka waxoogaa mashaakila baa jira waxoogaagaa haddii aanu wax ka sii taataabanno matalan xalay mooyaane habeen horeo dhaca da- kale waxa dhacay start dabadiisa xaggiisaa dambe ag- meeshii la odhan jiray daamirka ku dhow nin baa aroos ahaa xeedhyaal loo keenay qolo isku magacawday qoladan kubadda ee maxaa la yidhaahdaa een, een, is- maxaa la yidhahdaa stnl miya la yidhahdaa? maxaa la yidhahdaa? ya Ma- Es- Ee, ma snl maxay ahayd sns magacaynkaasa leh oo t- dhowro soddone yaaba u yimi gabadhii markii laga dareeray aroorskii laga dareeray waxaa la yidhi halkan soo dhig een, saddexdii weel ahaa ee een, la keenay gu- arooska saddexdiiba halkii bay ku laasteen midna kagamay tegin markay lafahoodii u baqeen ayay halkaas taga baxeen oo u soo dhigeen alaabtii way cuneen way ka tageen dhaqanaynu lahaan jiray maaha xagga dhaqanka markaynu eegno waxyaabaha aynu ilaalin jiray ee een, aad u ilaalin jiray waxaa ka mid ahaa arooskaa ka mid ahaa culimmadaa ka mid ahayd waayeelkaa ka mid ahaa dumarkiiyo hablahaa ka mid ahaa waxaa aad baynu dhaqan ahaan u ilaalin jiray waa waxyaabaha imaka aad mooddo inaynu dhaqankii ka lunno ee ka tagnay marka waxaanu leenahay waa imaka dhallinyaradeenni waa wax yaacayo oo aad mooddo dhulka inay ka yaacayaanoo tahriibay iyo wax dhaqankoodii beddelay oo kuwii gaalada ku dayday oo islaamnimadii oo dhan aad mooddo inay gaas mareen marka waxaanu dadka ku wacyaynaa dhallinyaradana ku wacyaynaa waxay la tahay dhallinyarada waxaanu leenahay mustaqbalka dalka idinkaa leh annagoo odayaal baanu nay waanu ka gabownay aakhiril cimri baanu joognaa dalka kuwa wax u baranaya mustaqbalka ole waa idinka dadka kuwa hadhow madaxnimada u too doonan doonee mustaqbalka ka doonayaana waa idinka dhaqankana haynaga xumaynina wanaagga ilaaliya dalkana idinkaa mustaqbalkiisa lehe haynaga dilina baan leenahay dhallinyarada oo adeeryaal iyo aabbayaal waxaan idin leeyahay dalka idinkaa mustaqbalkiisa leh idinkaa u koraya idinkaa wax u baranaya idinkaa u kacaamaya maanta inanka xumaadaa dalka dhibaato ku yahay inanka la xidhay ee maanta isagoo dhallinyaro ama wax soo bartay ama tacliin ku jira mid diineed iyo mid kaleba maanta laga xidha mustaqbalkiisina idinkay dhibaatay idinku tiri dhallinyarada aad baanu u wacdiyeynaa waxaanu leenahay ka tanaasula taas dalkaa wax u baranaysaan dadkaa wax u baranaysaan mustaqbal baa leedihiin mustaqbalka haynaga xumaynina oo dalkana mustaqbalka ha ka xumaynina idinkuna mustaqbalka ha idinka xumaynina waayeelkana waxaanu leenahay a- ilaaliya dhallinyarada dhallinyarada waxaynu ku rabayn jiray dhaqanka wanaagga tacliinta habka aynu u dhaqanaa baynu dhallinyarada ku rabayn jiray dhallinyaradii maanta waxaad mooddaa inta faraha laga qaaday in la sii daayay oo koox koox noqdeen bulsho bulshada soo urursadeen koox kooxdaas waa mashaakilkeeda dhaqanaynu lahaan jirrayna may lahaan jirin dadku saaxiib wuu lahaan jiray guruub saaxiiba wuu lahaan jiray waxbay u saaxiib ahaan jireen waxbay een, isku ogaan jireen laakiin inantoodii matalan imanka waxaa jirta oo dhaba habeenkii waxaa jira qaar intay guryaha u soo dhacaan albaabadaha fayaaradaha ay furayaan waa la iska hordaa hablihii baa ay qaadanayaan dee war dhaqanaynu lahaan jiray maaha anigu ma garanayo markaa habka caynkaasa cidda ka dambaysa waxaad mooddaa in ama hay-ada ka dambeeyaan ama cid kaloo dalka qalaanqal gelinaysa ay ka dambaysabaad mooddaa dhaqanka caynkaasina dalka wuu inaga dilayaa waxaan ku waaninayaa waayeelka iyo dhallinyaradaba waar dalkaan ilaashanno wanaaggaan ilaalinno wixii xumaanee yimaadaa innagay waxayna yeelayaane nabadgelyada aan ka shaqayno bilayskana waxaannu leenahay waar qofkii dembilana qabta kii aan dembi lahaynna ha ku gefinee iska ilaaliya waayo sidaa uu sheegayo magaalada hargeysa waxaan garanayaa aad baan ugu re- yaan ilaa lixdan sannadood kon afartan sannadood iyo siyaado waan ili deegaan rasmiga baan ah waxaa dhaca laba ninoo safo diraysaa magaalada ka adkaan jiray oo wax alla waxa magaalada eh, ka dhaco dhan ogaan jiray marka waxa weeye magaaladii way ballaadhatay way korodhay caasimad bay noqotay ummaddii oo dhan baa timi taasi way jirtaa laakiin eh, habkii markii hore loo shaqayn jiray iyo habka maanta loo shaqaynayaana inay kala duwan yihiin baad mooddaa marka bileyskana waxaan leeyahay waa si inta habeenkii magaalada ku soo baxaysaan ee aad iska qabqabanaysaan magaalada sahan ku lahaada oo dadka wixii wax dhimaaya ogaada oo halka xumaantu ka soo baxayso ogaada qolada deegaanka waxaan leeyahay horta waxaa jira ciidamo beri dhoweed xaafaduu samaystay inuu ilaalin jiray kuwaasu maanta meelay jiraan unuma hayo dhaqaalay ka qaadan jireen xaafadaha iyagaa xaafad kuru- een, xaafad xaafad u ilaalin jiray berigii hore way ku xidhnaayeen dowladdii hore xukuumaddii hore way ku xidhnaayeen kuwaasu kuwaasu maanta waxaan u malaynayaa markay cid ay ku xidhmaana waayeen malaa xaafadiina dhaqaalu ka yaraaday inay iska baaba'een waxaan leeyahay qolada deegaanka la shaqeeya bilayska sida mudanihii horeba u sheegay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan shidaal ahaan taakula ahaan dalka idinkaa idinku qoladiina deegaanku idinkaa ku shuqul leehay oo arrimaha gudaha hargeysa gudaheeda iyo magaalada walba gudaheeda idinkaa ku shuqul leehay lala xidhiir yeesha idinka iyo bilaysku oo hay-adaha dowladdu intay xidhiir yeeshaan ha la shaqeeyaan kolba wixii jira jira ha laga wada shaqeeyo badin mayno idinkana idin daalin mayno intaanu maanta shirka jaraa'adu qabannay waa intaa waa arrimaha nabadgelyo waxaynaga xumaanaya dhallinyaroy ama qolada saxaafadday waxaad mooddaa dhaqankeennii inuu bedelmay oo wixii aynu ku dhaqmi jiray markaynu waqooyi layna yidhaahdo ama gobollada waqooyi aynu nahay ama somalilan aynu nahay waxaynu kaga duwaneen koonfur dhaqan caadiya baynu lahay waa kaynu wax ku qabsannay waa kaynu dalka ku dhisnay waa kii jiri jiray w- kala dambayn baynu lahayn dhallinyarada iyo waayeelku ay kala dambeeyaan oo dhallinyaraduna ay shaqo leedahay ragga waaweyne odayaashina ay shaqo leeyihiin markaa waxaad mooddaa maanta inaynu kala dheerayno dhallinyaradii ka ya- dheeraysay waayeelkii iyo waalidkiiba dhallinyarada aad waxaan ugu wacdiyayaa war mustaqbalka dalka idinkaale dalkuna rajo badan buu leeyahay haynaga xumaynina wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
اللهم صل على محمد آه، odayaasha intaa ay idiin sheegeen un naaxis un mooyaane wax cusub ku kordhin mayno waana idin salaamaynaa wax alla wixii macsharka joogaba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Een, waxa weeyaan sidaa la sheegay dee dhaqan baynu lahaan jiray dhaqankuna marow kolba ubaxa kaca ayuunbuu ahaa dee wixii loo talin jiray ee talada qaadan jiray waxa waa weyni waxa weeyaan waa talo ninka weyni waa talo waxa ku hadhay xoogga dalka iyo ubaxa dalku waa dadka yaryare u kacaya weeyaan wax- ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee inaa idinkuna isdhowrataan oo isdhaqataan dalkana wuxuu ku xumaanayana ka ilaalisaan idinku wixii a- oo xidhiidh wanaagsan yeelataan baa idiin dana idinkana waxa kan laynagu sheegaya ee kufsi la leeyahay habeenkii baa waxa la kufsanaya magaalo magaalo wax lagu kufsado waa inoo kow innaga miyigaasaa la odhan jiray nin nin meelaha maraa wax kufsadaan ka maqli jiray weli magaalo wax wax ku kufsada dhowaan ka hortog weligay ma ma maqal nin weynna waa ahay waxa weeye dawladdu mid baanu iyada doonaynaa inaanu u gudbinno dhulka dawladda ku shuqulle ilaahay ka soko dadka kan isku qabsanaya ee meel ama waxbaan ka qodaya ama waxbaan ka samaynayaa leh meel aan dawladda sharci looga qaadanin oo la ogeysiin yaan la qab- nina qodin nina wax ka samayn baanu leenahay dawladduna waa inay ilaashataa dhulka ilay dalka iyo dadkaba iyada u madaxaya ee tan la sheegaya ee imika dhacday ee basar xumadaa la leeyahay waxay yidhahdeen noo soo dhig wixii meesha la keenay weligeen maynu maqal xerihii la keenay col isu soo urursada oo yidhaahda xerihii meesha soo galay la- soo celiya waa wax inoo kow ah waa wax basar basar xumaday ka mid tahay soo kordhaysa Eh, waxa weeye si wanaagsan waa in idinkuna dee dhallinyarada a u wacdidaan qudhiinu saxaafadda iyo meel walbana lagu fidiya dadka bilayska iyo wixii ka shaqaynaya nabadgelyadana waa in lala shaqeeyaa mar walba oo hay-adahoo dhamme kala warqaataan wada tashadaan culimmadu masaajidda markay wax wacdiyeyso ay ka wacdidaa darka oo u sheegtaa wax badan waxa weeye aan anaguna intaa ku kordhinaynaa ku naaxinaynaa dadkeennaasunbaa ka mas-uula ama dhallinyaro ha noqdo ama waayeel ha noqdee dalka dalkiinna yaryar un baana u soo socday annagu waa ka sii soconnaa oo waxaanu joognaa aakhir alcimri baanu joognaa idinkuna isdhaqda oo xidhiidh wanaagsan yeesha wixii idinka xumaynayana meel uga soo wada jeesta intaanu idinku kordhinaynaa intaa weeye wax badanoo kale idinku kordhin mayno wasalaamu calaykum waraxmat ullahi
way dhammaatay